إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subax ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weerar cagmarin ah ayaa habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xerada hiilweyne oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerara ka kala fuliyey gobolada baay jubbooyinka iyo shabeellada hoose toddoba iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada ugandha ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqayn lagula beegsaday deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar lagula beegsaday qeybo ka mid a gobolka shabeellada hoose guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ay ka fulisay deegaanka shalambood ku dishay askar ka tirsan dowladda federaalka dab khasaare hantiyadeed geystay ayaa ka kacay degmada wadajir ee magaalada muqdisho dadka ku dhaqan qaar ka mid a tuulooyinka hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa ka faa'iidaystay kaalmo daawo iyo baaritaanno ah oo ay ka heleen xarakada mujaahidiinta al-shabaab walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dowro diini ah u qabatay ducaadda ka howlgasha gobolka mid ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa eedeyn u jeediyey macadka heritage oo basaas u ah dowladda maraykanka warka dibadda ku dhowaad shan ruux oo yuhuud ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar lagula beegsaday daanta galbeed ee ku jirta gumaysiga yuhuudda إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran weerar cagmarin ah ayaa habeenkii xalay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen xerada hiilweyne oo ku taalla inta u dhexaysa degmada balcad iyo magaalada muqdisho inta la xaqiijiyey weerarkan waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka hirshabeelle waxaana sidoo kale ay ka qaateen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laba qori oo ay ku hubaysnaayeen kuwaas oo ahaa qoryaha a k ka loo yaqaano ciidamadii lagu weeraray xerada ayaa intii ka badbaaday waxay wararku sheegayaan inay u farxadeen dhanka magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerara ka kala fuliyey gobolada baay jubbooyinka iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku sugan maayanfuulka ee duleedka magaalada baydhabo faahfaahin dheeriya ilaa hadda kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamadii halkaa lagu weeraray sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal ku qaaday degmada qansax dheere ee gobolka baay waxaana ay la wareegeen saldhigga degmada iyagoona halkaa ku gubay jubbooyinka waxay xal ciidamada mujaahidiintu dagaal ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka cabdulla biroole oo dhaca duleedka magaalada kismaayo sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal ku qaadeen deegaanka baarka oo dhaca asna duleedka magaalada kismaayo gobolka shabeellada hoose waxay xalay mujaahidiintu dagaal ku qaadeen ciidamada ugandha ee ku sugan degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose faahfaahin dheeriyana kama aanaan helin khasaaraha ciidamada ugandha ka soo gaaray weerarka lagula beegsaday degmada jannaale toddoba iyo toban askari oo ugandheys ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn lagula beegsaday degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalkana waxay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerar lagula beegsaday isla buulamareer wararkaas iyo warar kale oo ku aadan howlgalle ay mujaahidiintu shalay fuliyeen waxaa soo jeedinaya maxamed cali maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka shabeellaha hoose ayaa fuliyey weeraro isugu jira duqeyn iyo kuwa toos ah kuwaasoo lala beegsaday ciidamada uganda iyo kuwa dowladda federaalka weerarka koowaad oo ahaa mid duqeyn ah ayaa lala bartilmaameedsaday xire ay ciidamada uganda ku leeyihiin deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo la gaarsiiyey ciidamada uganda lix iyo toban madfac ayay maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen xerada askarta uganda ee deegaanka buulamareer inta la xaqiijiyey laba askari oo ka tirsan ciidamadii ugandhiiska ahaa ee ku sugnaa saldhigga iyo askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo markaa joogay xerada ayaa halkaas ku dhintay waxaana ku dhaawacmay shan iyo toban kale diyaarad helikobtar ah ayaa kusoo degatay xerada la duqeeyey taasoo daabushay meydadka iyo dhaawacyada ciidamada yuganda ee lala beegsaday duqeynta isla gobolka shabeellaha hoose maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala halkaas ayaa dagaal toos ah ku qaaday bar kontarool oo ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose laba askari oo ka tirsan ciidankii ku sugnaa barta kontarool ayaa halkaasi lagu dilay halka lagu dhaawacay saddex askari oo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale weerarkan ku gubay laba mooto kuwaasoo ciidamada dowladda federaalka u yiilay kontaroolka lagu weeraray ee ku yaala deegaanka buulamareer ee shabeellaha hoose guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale weerar qarax ah la beegsatay isbaare ay ciidamada dowladda federaalka dhigteen deegaanka shalaambood oo isana dhaca gobolka shabeellaha hoose qaraxan ayaa waxaa lagu dilay saddex askari oo ka mid ahaa ciidankii ku sugnaa isbaarada waxaana lagu dhaawacay mid kale iyadoona lagu burburiyey mooto ay lahaayeen askarta lala beegsaday weerarka qaraxa ah howlgalladan ayaa kusoo aadaya iyadoo saddex askari oo ka tirsan ciidamada kenya lagu dilay laba weerar oo jidgal ah kuwaasoo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula beegsadeen meel u dhow degmada raamo ee hoos tagta gobolka mandheera iyadoona ciidamada mujaahidiinta ay weeraradaas kusoo furteen hub iyo agabyo milatari labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro kala duwan ka fuliyey gudaha kenya iyo qeybo ka mida gobolada dalka waxaana weeraradaas khasaarooyin lixaad leh lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye ee kusoo duulay dalka iyo kuwa soomaalida ah ee la safan shisheeyaha dab khasaare hantiyadeed geystay ayaa ka kacay degmada wadajir ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya maxamed ciise guri ku yaala degmada wadajir ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka kacay dab aada u xoogan dabkan ayaa ka dhashay koronto ku jirtay guri isagoona gebi ahaanba baabi'iyey guriga dabkan kama dhalan khasaare nafeed balse waxaa jira khasaare hantiyeed dadka deegaanka oo usoo gurmaday dabka si ay u damiyaan ayaa ka warbixiyey dhacdadan iyagoona sheegay inay waayeen meel ay soo maraan gawaarida dabdemiska maadaama dowladda federaalk ay meel walba dhagaxaan ku goysay gurigan waa guriga macalinkeena dab koronto ka bilaabday oo wax iska fudud oo ahay waan laga kala dadka waa ka kala maqnaayeen alxamdulilah rabbi alcaalamiin dadaalka dhalinyarta xaafadda iyo wixii aan iska kaashanay ilaahay wuxuu nagu caabiyay inaan dabka intiisa badan anaga aan damino dabdemiskina noo imaaday inta dambe ay noo sii dhammaystireen alxamdulilah rabbil caalamiin horta khasaare nafeed ma jiro laakiin khasaare hanti iyo waxaas waa ku baaba'ay way jiraan laakiin haddeeba naf badbaaday waxa waaye hanti adduunya waa la iska helaa barbaley ma lahan dadweynaha demiyey dadweynaha xaafadda ciyaalka xaafadda dhallinyarada xaafadda shacabka xaafadda deganaa demiyey wax dowladda inoo demisay ma jirto mar la demi kadib inoo imaadeen oo dabka dhammaado imaadeen waxaas waxaa keenay dileyd dileydka waxay dhahaa dileydka wixii naga xiran xaafaddana xaafaddana kulli wada xiran tahay meel baan kusoo gelaan male saas daraaddeed saas problem ku jira marka inta badan dabka ayaa ka kaca korontada taasoo ku timaada siyaabo kala duwan qaar ka mida dadka ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa ka faa'iidaysta kaalmo daawo iyo baaritaano ah oo ay ka heleen mujaahidiinta al-shabaab maxamed daahir ayaa ka warramaya dad danyar ah oo isugu jiray rag iyo dumar kuna nool tuulooyin hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa ka faa'iidaystay kaalmooyin isugu jiray daawooyin iyo baaritaano ay u sameeyeen dhakhaatiir ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab dadka oo xanuuno kala duwan sheegtay ayaa marka la baara kadib waxaa la siinayay dawooyin iyo talo caafimaad qaar ka mid a dadweynaha kaalmada helay waxa ay warbaahinta islaamiga ah u sheegeen inaysan weligood arkin dad kala hadla dhibaatooyinka haysta islamarkaana siiya dawooyin iyo baaritaano lacag la-aan ah waxa ay sheegeen meelaha mujaahidiintu ay tageen inaysan ka jirin goobo caafimaad dadkuna ay u baahnaayeen kaalmada lala soo gaaray
saakay iyo shalay maahayn doraad daawo aad u qaymo badanaa naloo naloo qaybiyey meesha wax farmashiya ma lahayn wax daawoa ma lahayn meel iska go'doonahay aheyd waxaa na soo gaarsiiyey ciidamada xaraga al-shabaab qola noo keentay oo iyaga ka horreeyay weli sidaan tuulada aan u dhiganno anagu ma arag markay noo yimaadeenna way nagu bilaabeen ilaa iyo hadda wixii bukaan ahay iyo wixii kayoobay intaba waa la baari hayaa waa ku socotaa daawooyin waa laysiiyey aniga isibisa layga baara baar ahaantayda daawadeedina waa laysiiyey alxamdulilah hadda waan haystaa gacanta ku haya maasha allah ilaahay cadowgoodan jibiyaan leh tariifka ugu horreeya farmasho iyo waxba malihin annaga waa tariifka ugu horreeya farxiyo guusha deedaanka qabno daawo baa laysiiyey si wanaagsan baan u aragnaa daawadan daawo ka horreysa ma anaan qaadan farmasho nooma furno daawadayna siiya waa ku mahadsan yihiin annaga caafimaad allah nagu siiya ayagaa cadowgoodan allah siiyey si kastaba ha aatee xarakada shabaabulmujaahidiin oo howlgallo kala duwan ka fulinaysa gobolada dhexe ayaa gudaha u gashay degmada matabaan halkaasoo ay isaga carareen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug waxaana mujaahidiinta al-shabaab durbadii bilaabeen in goobaha ay gaareen ay ka qabtaan adeegyo caafimaad oo ay u baahan yihiin bulshada walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dowlad diini ah u qabatay ducaadda ka howlgasha gobolka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed amiin dowladan diiniga ah oo socotay muddo shan maalin ah ayaa waxaa loo qabtay ducaadda gobolka shabeellada hoose ducaadda ayaa waxa ay ku qaateen dowladani duruus kala duwan oo muhiim ah munaasabadii dowladda lagu soo xirayay ayaa waxaa kasoo qaybgalay culimo iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay sheekh cabdulilaah oo ka mid ah culimada diinta islaamka waxaana uu si aad ah ula dardaarmay ducaadii dowladda loo soo gebagabeeyey walaala waxaan u sheegi lahaa waa raggi wax sheegi jiray iyago raggi wax loo sheegi lahaa maaha laakiin waxaanuun isxusuusinaynaa horta inay waxay hayaan ay ummaddan u hayaan wixii ummaddan loo qabto wixii ugu fiicnaa inuu yahay ummadda ilaaheed in lagu xidho ilaahay maarata inay waxidaan cibaadada isaga u badhaxtiraan xaaraanta iska ilaaliyaan xalaasha ku dhaqmaan dhaqan fiiqan iyo akhlaaq fiiqan laga helo ummadda ummadda ay ku booriyaan cadowgeeda inay iska dhiciso ummadda ay kala garato yaa cadowgeeda yaa sadiiqeeda ay kala barato raggana hawsha hayaan taas weeye marka hawsha hayeed waxay u baahan tahay ikhlaas lilaahi inay ka noqoto qofka ayay u baahan tahay isla markaa dariiqadii nebigu mutaabacadii nebigana meesha inaan laga waayin weeye siduu nebigu dadka sala allahu caleyh wasalam dad dacwada u gaadhsiin jiray markuu dadka gaadhsiinayo ma ninka kan oo maaragtay si cunuf iyo dadku ay ka didaan buu ahaa haasha ma ahayn nebigu wuxuu ahaa nin dabicsan rifq iyo liin iyo tawaaduc ayaa dacwadiisu ku socotay nebigu cadowga ayuu ku adkaa iyo gaalada intaasi kadib qaar ka mid ah ducaadii dowladda loo soo xiray ayaa iyaguna dhankooda ka warbixiyey duruustii ay dowladda ku qaateen waxyaalihii aan meeshan ka faa'iidaysanay waxaa ka mid ahaa ashucuur bilmas-uuliya maadaama ducaad ilallaah aan nahay shaqadiina loo wakiishay ummadda inaan gaarsiino risaalada raxmaanka aana la dareensiiyey horena u aqaanay culummada ay noo siyaadiyeen fanniga waxyaalan ka fahda wax ka mid ahaa kayfiyada qofka wax u sheegay qaabkee qofka wax ugu sheegaysa sidee u maraysaa fan maxaad maxaa adeegsanaysaa jazakum allahu khayran waxaa kaloo ka mid ahaa funuunta aan qaadanay fanniga duruqu tadriis qaabka dadka wax loo baro haddii ahaan lahayn dadka yarka kitaab laba baab inta badan ka kooban oo ilaa iyo dhowr faqra ay hoos imaanayseen ahayd duruqu tadriis maxaa la yidhahdaa tacriiftiisa maxay tahay maxaa intuu ku baxaa asaas u ah sidaa marka waxaa loogu kala qaaday macallimiinta macallinka naajixa ah oo waxbarashadiisa ay naajixa tahay iyo midkaan naajixa ahayn aan loogu kala baray jazakum allahu khayran macallimiintii inoo qoraysa ilahina ajir badan ha ka siiyo allahna waxaan ka barnay caza wajal inuu iyagana miisaamka xasanaadka u kabo gunaanadkii dowladda waxaa munaasabada hadalka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan isagoona ducaadii dowladda loo soo xiray u soo jeediyey qodobo dhowr ah oo in ay dacwadu jirto lagu qiimeeyo waxaan rabaa insha alla tacaala qodobo dhowr ah oo lagu qiimeeyo dacwada inay jirto idinkana aad rabo inaad ka dhigataan manhaj iyo waddo oo isku qiimaysaan waa laga maarmaan degmooyinaa ka imaateen tuulooyina qaarkood uu ka yimi wax badanaa la soo qaban jiray wax badanna way qabsoomeen wax badanna way noo dhiman yihiin marka qiimeen qofka muxuu ka duulaa khudo waa la idin sharaxay oo manhaj ha ka dhiganaysaan oo diyaarsan walaalaha waa idin sharaxeen jazakum allahu khayran waa laidinku akhrinay ninkii aan fahmaynin maanta waa fahmay si fiican u fahmay macaayiirta marka dacwada naajixa ah lagu qiimeeyo aan rabnaa in insha allah taala waxyar inaan ka tilmaanno markaa magaalo imaato waxyaalaha dacwada lagu qiimeeyo waxaa kow ka mid ah xijaabka sharciga dumarka inay xijaaban yihiin waxyaalaha lagu qiimeeyo ka mid yihiin waxaa ka mid ah ummadda garka inay sii daayaan oo sunnadii maxamed sal ly slam ay nooleeyaan sidoo kale qodobadii uu waaligu sheegay ayaa waxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ah waxyaalaha lagu qiimeeyo libaaska islaamiga ah inuu muuqdo dhallinyaradeen maanta ama jiilka soo koraayey libaaskii waa ka dhumay rag gabdho iyo wiilalba waa ka dhumay maanta kan wiilka ah wuxuu qaadanayaa wax cawradihiisa bannaanka soo dhigaya dadka dadka ka dhaadhicin lahaa idinka waaye oo u sheegaya diiniyan u sharixi lahaa libaaska islaamiga u sharixi lahaa idinka waaye dadka marka waxyaalaha lagu qiimeeyo waxaa weyaan magaaladaas inay dacwo ka jirto libaaska islaamiga inuu ka dhaqan galo sunnada nabi maxamed sal ly slm in nooleeyo isbaalka waxa weyaan in waxa weyaan dadka loo sheego inay xaaraam tahay waxa weyaan dembina waxa weyan qofka ku kasbanaya waxaa ka mid ah waxyaalaha dacwada lagu qiimeeya naajix ah istiqbaalu nnaasi bitalabi alcilmi wa istifaadati alculamaa dadka inay soo qaabilaan ay soo raadsadaan maraakista ammaanada iyo sharafna waxaa noogu filan aayadda qur-aanka ee culamada akrinaysa waman axsanu qawla minman dacaa ila allahi wacamila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin intaasaa ammaan idinkugu filan dowraadka diiniga ah ayaa waxay si dardar leh uga socdaan wilaayaadka islaamiga ah waxaana bulshada laga wacyigeliyaa hadba meesha ay ka liidato mid ka mid a siyaasiyiinta soomaalida ayaa eedeyn u jeediyey macadka heritage oo basaas u ah dowladda maraykanka sakariya cumar ayaa ka warramaya siyaasi beddel oo u dhuundaloolo xaaladaha dalka islamarkaana la hadlayay saxaafadda ayaa waxa uu ka hadlay shir ka dhacay magaalada jabuuti shirkaas oo hirgelintiisa iyo qabanqaabadiisa uu lahaa machadka waxaa loogu yeeray cilmi baarista ee heritage marka hore waxa uu ka hadlayaa machadkan iyo waxa uu salka ku hayo isagoona ku tilmaamay basaasiin dalka loo soo diray waxaana uu hadalkiisa sii raaciyey oo uu ku adkeeyey in hay-addani ay u shaqayso danaha dowlada shisheeye kuwaas oo damacyo kala duwan ka leh dalka soomaaliya horta waxaan maqlaa maxajka heritage ee cilmi baarista idaacadaha waa ka maqlaa telefishinadana waa ka maqlaa maxajkaasi saldhigiisa waxa uu salka ku hayo yaan dib u raadiyey waxaa ii soo baxday inuu yahay hay-ad basaasiina oo dalka loo soo diray waayo batrool ma baaro dahab ma baaro cilmi ma dhigo oo dad uu waxbaray lama sheego la yidhahdo dadkaas iyo jaamacaddaas uu waxbaray iyo iskuulladaas ama diintaasu dad baray ma hayno waxaad og tihiin hadda ka horna in lagu qabtay garoowe oo intaas somaliyani ku baxday haddana waa ka jabuuti lagu qabanayo hay-addu dar ilaahay uma dhisna soomaalinimo uma dhisna waxay u dhisan tahay dalkan soomaaliya sidii loo gumaysan karo ama loo kiristaamin karo dowlado kale ay u shaqaysaa lacagtan malaayiinta dad soomaaliya ma bixiyaan sidoo kale siyaasi beddel ayaa waxa uu soo hadal qaaday dhibaatooyinka ay bulshada ku hayaan siyaasiyiinta soomaaliyeed kuwaas oo dalka ka fulinayo ahdaafta iyo ujeedooyinka dowladaha shisheeye ay la damacsan yihiin dalkan siyaasi oo dhan meel kastaba ha joogo ama mucaarad ha noqdo ama muxaafad ha noqdee wax ka hadlaya abaarahaas iyo shacabkaa baaba'aya iyo shacabkaa hoogaya iyo shacabkaas gaajadu laysay oo oonku laaya maaragta looma rabo nin waliba wuxuu rabaa kursi uu dadka dhiiggiisa ku dhuuqo ayuu rabaa oo dalkan iyo dadkan iyo diintan cidna ka nixi mayso dalka soomaaliya oo aan lahayn dowlad rasmi ah islamarkaana duulaan ay ku soo qaadeen shisheeye kala duwan ayaa dhanka kale waxaa waddanka ku sugan hay-ado gacansaar ama wada shaqayn dhowlo leh dowladaha shisheeye kuwaas oo iyaga hugan magaca hay-ad samafal ama magaca iskuul waxbarasho islamarkaana ujeeddadooda ay tahay kirishtaamaynta ummadda muslimka ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ku dhowaad shan ruux oo yuhuud ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar lagula beegsaday daanta galbeed ee ku jirta gumaysiga yuhuudda maamulka isbitaalka belinios ee ay leeyihiin yuhuudda ayaa shaaciyey in mid ka mid a yuhuudda xoogga lagu degaameeyey oo ku dhintay weerar ka dhacay meel u dhow magaalada naabolis ee dhulka falastiin ruux hubaysan oo falastiini ah ayaa risaas ku faray saddex ruux oo yuhuud ah waxaana dhammaantood soo gaareen dhaawacyo kuwaas oo mid ka mid ah oo dhaawacii ugu dambeyn u geeriyooday qolyaha gurmadka degdega ah ee yuhuudda ayaa sheegay in markii ay goobta tageen ay ku arkeen saddex ruux oo dhaawacyo qaba oo mid ka mid a ay aad xaaladiisu u liidato ugu dambeynna markii isbitaalka loo qaaday geeriyooday muslimiinta reer falastiin ayaa maalmihii lasoo dhaafay qaadayay weerare ay ku beegsanayaan yuhuudda xoogga lagu degaameeyey halkaas waxaana weeraradaas khasaare lagu gaarsiiyey askarta yuhuudda warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa